hoos u dhac ku yimid qiimaha suuqa lagu iibiyo xoolaha ayaa laga dareemayaa guud ahaan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan arigii siddeetan doolar lagu iibin jiray ayaa iminka maraya lacag dhan afartan doolar taas oo ka dhigin hoos u dhac ballaaran oo soo wajahay saylada xoolaha lagu iibiyo ee magaaladaasi ganacsatada iibsata xoolaha iyo dadka ku dhaqan magaalada beledweyne ayaa arrintaas ku sababeeyey dhaqaale xumo baahsan oo ka jirta magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan hoos u dhac ayaa jiro oo xoolaha ku yimid waxaana sababay lacag la-aan darteed ama bulshada oo magaalada oo ku dhacday lacag la-aan iyo bulshadii oo aan xoolihii si fiican u iibsanayn ayaa sabab u noqday marka hoos u dhacaas ayaa jiro oo xoolihii ku yimid in la iibsan waayo ama qaybahooda kala duwan la geda karin neef la geda jiray kale oo tusaale camal toddobaatan iyo shan ayaa maanta la gadayaa afartan iyo shan sidoo kale neef la geda jiray siddeetan doolar ayaa laga rabaa maanta in la gadaayo afartan doolar hoos u dhac saahid ayaa jiro oo dhankaas iyo xoolaha ku yimid waxaana sabab u ah lacag la-aanta jirto iyo magaaladii oon indhaha isku hayso oo wax kala iibsi aysan soconin magaaladan beledweyne xoolaha maalmihii dambe aad bay qaali u ahaayeen dhanka ariga ariga wuxuu ahaa mid qaali ah laakiin maalmahan waxaa ku yimid hoos u dhac weyn halka nafkii la gedi jiray siddeetan doolar oo maraya afartan iyo shan doolar kii toddobaatan iyo shan marayna afartan doolar oo marayo kii ma aragtay toddobaatan marayna uu marwaya soddon iyo shan sababtana waxaa keentay oo abaaro laga baqaya oo qofkii dadkii xoolaha dhaqaalka gadan jiray hataa aysan gadanaynin iyo wax badan oo kale ma aha markii ugu horreysay oo ay cabasho ka soo yeerta magaalada mar sii horreysay waxay ka cabanayeen hoos u dhac ku yimid khudaarta magaalada iyadoo taas ay ugu wacan tahay gaadiidkii khudaarta qaadi jiray oo safarkooda hakadgeliyey sababo la xiriira burburka waddooyinka